سورة قريش
alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa saxbihi wa salama ajmaciin waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala suuratu quraysh ayaynu bilaabaynaa bismi illaahi alraxmaan alraxiim liilaafi qurayshin ilaafihim rixlat ashitaa'i waasayf falyacbuduu rabba hada albeyt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلاف قريش أي اعجبوا لياaba لإلاaf qurayشhi caadaysadka ay qurayshi caadaysatay la yaaba iyo laazimitaanka ay laasimtay oo ka caado yeelatay ilaafihim ka bedelo caadaysadkooda ay caadaysteen la yaaba rixlata ashitaa'i waasayf jiilaalka safarkiisii ay safri jireen wasayfi iyo xagaaga safarkiisii ay safri jireen safarkoodii ay safri jireen la yaaba ashitaa waa jiilaalka ama diraacda wey wasayfna waa xagaaga falyacbuduu ha caabudaan rabba haada albeyt gurigan kacbada ah ka u rabbiga ah ha caabudaan allah ha caabudaan baa loo jeedaa alladii kaasoo rabbigaa laga sifaynayaa acamahum quudiyey oo siiyey min juucin gaajo ka quudiyey wa aamanahum ka nabadgeliyey min khawfin cabsi ka nabadgeliyey suuraddani suuradda horeynu soo maray ayay shabax isku leeyihiin waayo suuradda horena waxay ku saabsanay dadkii kacbada ku soo duulay iyo sida loo halaagay in dadkaa laga caabiyey oo kacbadii laga celiyey oo reer maka inay laayaan laga celiyey oo laga baajiyey waa nicmo weyn weeyi kacbadana waxa degganaa agagaarkeedu xaram ka yaallay quraysh baa yaallay suuraddan lafteeduna waxay ku saabsan tahay nicmooyin ilaahay quraysh siiyey oo ugu nicmeeyey quraysh waa qoladuu nebigu ka dhashay sala allahu calayh wasalam waana cidda carab ugu mudan ee ugu fadliga badan oo qabaa'isha carbeed quraysh baa ugu mudan hadday cadnaaniyiin yihiin iyo hadday qaxdaaniyiin yihiinba dhammaan waxa ugu mudan oo ugu fadli badan quraysh baa ugu mudan fadaa'ilna ilaahay waa siiyey fadaa'ishooda waxaa ka mid ah suurad dhan oo iyaga ku saabsan inuu ilaahay soo rogay waa suuraddan waxay ku saabsan tahay quraysh bay ku saabsan tahay xadiisna waxaa ku soo arooray ilaahay quraysh inuu ku fadilay toddoba umuurood toddobadaa umuurood waxaa ka mid a inuu suurad yacni iyaga ku saabsan inuu ilaahay soo rogay fadaa'il kalena waa la siiyo waxaa ka mida nebi moxamed in laga soo saaray fadaa'il kale waa la siiyo waxaa ka mid a khilaafada ayaa ka mid a oo ummadda islaamka inay u taliyaan waxa u xaq leh quraysh oo nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ala'immatu min quraysh imaamyaalkiiyo madaxdu quraysh bay markaa ka tirsan yihiin oo bimacnaa ka mid noqonayaan oo cidda inay muslimiinta u taliso u xaqa lihi waxay noqonaysaa quraysh bay noqonaysaa marka umuurahaasaa ka mida umuuraha uu sheegay xadiidku markaa uu sheegay umuurahaasaa ka mida quraysh waxaa marka ay taallaa maka ayay taallaa makay taallay maka waxay ahayd meel buuraley ah oo buuro fara badan bay meeshu leedahay biyuhuna waa ku yar yihiin dhulbeeraad ma aha xoololey bay ahaayeen oo buuraha marka aryo iyo ayay daaqsan jireen aryo ayay haysan jireen asxaabu tijaarana way ahaayeenoo baayac mushtar bay samayn jireen baayac mushtarkooda marna xaggaa iyo shaam bay qaban jireenoo ay markaa raashin iyo bucshurada ka keeni jireen ya dhulka shaam la yidhaahday u safri jireen shaam waa dhul ballaadhan hadda marka isagaa waddanno badan bay u kala qaybsantay urdun iyo lebnaan iyo suuriya iyo falastiin iyo in turkiga ka mida iyo in yar oo ciraaq ka mida iyo in masar ka mida oo sinaa ah intaasoo dhan ba waxay gelaysaa yacni markaa shaam bay noqonaysaa ya xaggan dacalka waxay usoo gaadhaysaa sacuudiga qarkiisa oo tabuuk waxay ka mid tahay shaam xagga kale masar bay la gelaysaa falastiin oo dhan waxay ka mid tahay shaam urdun oo dhan waxay ka mid tahay shaam lubnaan oo dhan waxay ka mid tahay shaam suuriya o dhan waxay ka mid tahay shaam turkiga qayb baa gelaysa xagga ciraaqna qayb baa gelaysa dhulkaa ballaadhane sidaasa ayaa waxaa la odhan jiray shaam dhulkaa shaam waa loo safri jiray qurayshi intay u safarto ayay bucshirad ka keeni jirtay dhar iyo raashimo iyo yacni ayay ka soo waaridi jireen asxaabu tijaaray ahayd xilligay xaggaa qaban jireen waxay ahayd yacni shitaaga jiilaalkay ahayd marna waxay qaban jireen xaggan iyo yaman oo yaman bay u safri jireen yamanna waxay qaban jireen marka xagaagii bay qaban jireen cafwan waan isdaba mariyey xagaaga waxay qaban jireen xagga shaam xagaaga waxay qaban jireen xagga shaam bay qaban jireen shitaagana wakhtiga jiilaalkiina waxay qaban jireen xagga yaman ya saasay ahayd marka labadaa xilli bay safarkaa samayn jireen awr bay kaxaysan jireen gaadiidka la haystay awr baa ugu fulki ahaa awrtaa inta la kaxaysto oo awr fara badan la kaxeeyo baa alaabada lagu soo rari jiray markay soo iibsadaan bay awrtaa ku soo rari jireen dabeedna saasaa lagu keeni jiray iyadoo maka aan waxba ka bixin haddana midhaha meel walba ka baxa iyo raashimada ka baxa waa la keeni jiray yujbaa ilayhi amaraatu kuli shay waxaa la keenayaa shay walba midhahoodaa la keenayaa ya yacni simaartaa iyo midhahaasaa la keenayaayoo nooc walba waa lagu cunayaa waa loo soo waaridaya xaramkii bay degganaayeenoo ilaahay waa ka ilaaliyey colaad nabadgelyuu siiyey laba nicmo waa weyn weeye qofku inuu quudkiisa iyo arsaaqdiisa helo oo aanu gaajo ka baqin iyo inuu nabadgelyo helo oo aanu markaa colaad ka baqin iyo in cidi disho aladii aطcamahum min juucin wa aamanahum min khawf marka rabbiga beydkaa u saaxiibka ah beydkuna waa beydkii lagu xurmayn jiray yacnii reer maka waa kacbada beydka rabbiga leh ee u saaxiibkaa yacni ha caabudaan keligii ha caabudaanoo cibaadada ha u keli yeelaan oo kaannahu la yidhi nicamka ilaahaya tirada badanee kaleba hadday u caabudi waayeen ilaahay dartii hadday ilaahay u caabudi waayeen shukrinaq ay nicamkaa ka shukrinaqayaan nicmadan yacni tan daraaddeed ha u caabudaan safarradaasi waxay ku suurogel yihiin nabadgelyo inay haystaan ya nabadgelyay haystaan oo qabaa'ishii way ammaan gelinayaan waa la ixtiraamayaa markaasay marna shaam u gooshayaan marna yeman u gooshayaan nabadgelyana ku soo noqonayaan waa nicmo weyn ila haddii nabadi aynay jirin yacni laysma dhex mari karo ya oo cidina cid ma dhex mari karto naftii baa loo baqaya ya safarkii wuxuu sahlanaanayaa marka nabadgelya jirta ayuu sahlanaanaya marka labadaasi waa laba nicmoo waaweyn laba nicmoo waaweyn weeye laakiin markay ka abaalka dareen yacni nicmadii ilaahay oo qurayshi ay nebiga ka gaalowday badankoodu ay ka gaaloobeen dee ilaahay wuxuu ku imtixaanay gaajo ya gaaju ku salliday iyo abaaro wuxuu kaloo ku salliday cabsi ayuu ku salliday ya faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kaanuu yasnacuun yacni masalka qaryada loo soo qaadanayo suuratu naxli waxay culammadu yidhaahdaan waxaa looga jeedaa maka ayaa looga jeedaa وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبأس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بما كانوا يصنعون waxaa loo jeedaa shirkiga gaalnimadaa loo jeedaa oo markay gaaloobeen ayaa dhibaatooyinkaa lagu salliday marka waa taxdiir laga digaayo in nicmada ilaahay laga abaalka daro waa baraarujin laynagu baraarujinayo in nicmada ilaahay lagu shukri noqo oo xasuusinta nicmada la xasuusinaya waxay faa'iidaynaysaa in lagu kicinaayo shukri naq taasay faa'idaynaysa taas ayay faa'iidaynaysa bismi illaahi alraxmaan alraxiim liilaafi qurayshin ay icjabuu la yaaban liilaafi qurayshin caadaysadka ay qurayshi caadaysatay la yaaba ilaafihim rixlata ashitaa'i waasayf culamada qaar icjabuu bay u qadareen culammada qaarna waxay yidhaahdeen falyacbuduu baa ku camal falaysa yidhahdeen oo nicmadaa daraaddeed uu ilaahay sidaa ugu nicmeeyey oo uu ka yeelay qaar rixladaa laasimaayo nabadgelyo ku laasimayo cidina aynay waxba yeelaynin taa daraaddeed ilaahay ha u caabuda liilaafi qurayshin ay icjabuu la yaaba liilaafi qurayshin caadaysadka ay qurayshi caadaysatay la yaaba oo laasimtay ilaafihim ka beddelo caadaysadkooda ay caadaysteen la yaaba rixlata ashitaa'i waasayf yacni jiilaalka safarkiisii ay caadaysteen rixla waa irtixaal waa masder ay u rixlaysanayeen yacni xagga yaman wakhtiga shitaagii jiilaalkii wasayfi iyo wakhtiga xagaaga inay rixlaysanayeen oo u safrayeen xagga shaam taa la yaaba oo nabadgelyo ay ku tegayeen oo ku gooshayeen oo bucsharadooda iyo tijaaradooda ku soo qaadanayeen dabeedna nabadgelyo ku soo noqonayeen falyacbuduu ha caabudaana rabba haada albeyti beytkan kan ah cidda u rabbiga oo allah ah ha caabudaan aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf rabba ayaa laga sifaynayaa alladii kaasoo rabbigaasoo acamahum quudiyey min juucin gaajo ka quudiyey gaajo ayuu ka quudiyey oo ka badbaadiyey oo waxay cunaan siiyey wa aamanahum nabadgeliyey min khawfin cabsi ka nabadgeliyey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk